mujaahid ibnu jabr oo qaala wuxuu yihi kunaa waxaan aynu cinda bni cabaasin cabdillahi bni cabaas agtiisaanu kuba sugnay fadakaruu waxay sheegeen addajaala dadkii joogay baa dajaal hadal qaaday faqaala macnaa ku qaailaa yihi maha ibnu cabaas inuu yihi waa ku qaailoo dadkii joogay kaba midaa yihi inahu maktuubu bayna caynayhi kaafirun waxaa dajaal ku qoran labadiisa indhood dhexdooda gaal oo kafir baa kuba qoran dee ruux kastaaba aqrii karo qaala waxaa odhanaya markaa mujaahid ibnu jabr ayaa wuxuu yihi faqaala ibnu cabaasin cabdillahi ibnu cabaas baa wuxuu yihi lam asmachu anigu maan maqlin rasuulka ilaahi weeye lam asmac maan maqlin hu nebiga salawaat ullahi wasalaamu caleyh qaala isagoo yihi daka hadalkaa isagoo yihi maktuub bayna caynay kafir lakin de axaadiis ay noogu sugantahy isaga wuxuu ka warramay maqalkiisii walakinahu lakin rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi ama ibraahimu nebi ibraahim fanduruu eega ilaa saaxibikum saaxibkiinan isagaa isu jeeda haddaad doon isaan sida u ekaa bal eega saaxibkiinan isagaa dad oo dhan ba ka ugu eega nebi maxamed ba xagga leega ugu ekaa dad oo dhan ba eh wa ama muusa nebi muuse farajulu nin weeye aadamu dee marin oo jacdun kaas dee waxa weeyaan jacdi hiribkiisu intuu buuxo soohan yahay oo taas oo kale oo calaa jamalin awr korkii kuba sugnaa waa suuradii uu markaa laguma tusay axmara cas makhduumin lagu hogaaminayo ama hogaankiisu iyo bikhulbatin isagana waxa weeyaan liifba kaani waaba anigoo aan imika anduri ilayhi eegayo xaggii imika aban moodaa inaan arkayo idan xadara markuu kusoo dhaadhacay fi lwaadi waadiguna waa waadi lasraq yulabi xaalu yahay mid talbiyeysanayo oo labeyk allahuma le alaxaadiii ibnu cabaas waa inoo dhamaatay kolley baabka inta inoo hadhayna de kolley casharkii xalay oo kale ma gaadhsiinayo ka hore axaadiis isku wada mid ahede kuni waa axaadiis kale waa duwan bal waana inoo socotaaye waxaa meeshii jira uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan inuu inoogaba warramay ambiye iyo rusushii waaba nebi muuse iyo dee nebi imika yunus oo kale iyo dee inuu arkay waxaa kaloo dee maalig iyo dajaal iyo haddaba bal aragtida qaarkood habeenkii isrihii bay ahayd ama micraajkii dajaal habeenkaa waa iyo arkay malik iyo aayaad kalena waaba arkay iyadna malik khazina naar dee malaaig kalena arag rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rususha aynu soo maray samooyinka uu kuba marayna bal waa arkay kolleyna arrinku waa arrin gayb ah waa umuur aan dee aynaan waxaan aynu imika ku naqaano adduunyo aynaan uga qiyaas qaadanahayn taas oo kale markaa san uu ku arkay ma ruuxdoodii oo loo suureeyun bay ahayd mise jasadkoodii iyo ruuxdoodii ambiyaduna dee waa iyaguna nool yihiin oo qubuurtoodii way kuba nool yihiin kolley laakiin waa nolol aynaan garanayn kayfiyadeed say sida nolosha shuhadada oo kale ma jasadkoodii iyo ruuxdoodii baa wada jiray bal umuurahaasi waa umuuro aynaan kaba warrami karahayn dee culimada qaar hadday idhahaan waa ruuxdii oo lasoo suureeyey kuwa idhahaan waa jasad iyo ruuxna waa dee adigu umuurahaasun imika ay dee aragtidoodii iyo siday lahaayeen une wax dee nas ah oo cad oo imikaan mid u jasmina aanu jirin axaadiida daahirkeeduna waa si ay ahaayeen inuu ku arkay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasba weye arrinkuna waxaan leenahay un dee maaha un haddaan suuradan aynu arkayna inu adduunyo ku naqaano intan ka dhaqaaqno taa aan doonno inaan fasirno oo waxaa shaahidkaa aan uga qiyaas qaadano shaygan gaa'ibka kolley khad badan iyo qalad badan baan ku dhacayna waa umuuro inagama qarsoone laakiin waa wax xaqiiqa ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal arkay kolley bal jaanibkaasna casharkan ka dambeeya oo rasuulka ilahi inu salaa tukiya ay kuba sugan tahay iyo ayaa bal ay noogu yar dambeeyaan wixii hadal ee taa kuba tacalluqsane taasi iyadu waa mid nebi muusena markaa waxaan arkaynaa tan waa xaalo kale isagoo qabrigiisii ku maray habeenkaas waana tukanayey bal iyo taas iyagii waa tukiyey haddana baytulmaqdis waa ku tukiyey samooyinkii haddana way uga horeeyeenoo waa kan samooyinkii kuba maray hadduu markii hore laba sii kulmay haddaanay ahayn dee marka dambana waa kan meel laba joogay hadduu markii dambana salaadiisu ahayd bal waa umuuro dee khawaariqdaas ah in waxyaalahan oo dhamiba kala wada dunaayo umuuro wada khaariq oo imaka aan caadi ahayn weeye ilaahay subxaana watacaala qudradiya laakiin waxaa taalo un imika axaadiisan imika halkan nooguba sugan halkan ah rasuulka ilaahay leeyahay waan kuba waaban moodaa inaan arkay oo kale kolley dee ama ha noqoto waxa weeye seebay utima haddii la yidhaho imikay ahaydba waxani waa wax dambe oo rasuulka ilaahay tusay iyagoo beri horeba dhintay seebay camal ula daartii camalkana kaba tegay ay camal ulaba imanayaan iyo umuuro taa bal jaanibkaas ama waxyaalihii la yidhi mar kale adna udib dhiganayna waa taan leenahay nebi muuse qabrigiisa ku tukanayuu rasuulka ilaahay maray bal halkan waxaan leenahay in kollay tan aan kuba fasiraynaa waa waktigii hore ee iyagu ay noolaayeen ay adduunyo joogeen ayay beedka u soo xajeen nebi muusena waa soo xajay nebi yuunusna waa soo xajay beydkana waxa weeyaa nebi ibraahim baa dhisay dadka oo dhamina waa kaasoo beydkaasoo ambiyadu way usoo xajtay kuwii ka horeeyeyna xataa nebi ibraahim horto dee waa kan huud iyo saalix iyo waxa weeyaan de inay dib dambe unbu u dhisaye malaa dee meesha ilaahay baa xarab kaba dhigay intaanu samooyinka iyo dhulkaba abuurin sidai xadiis nooguma yimo bal taasna waabay horeyso kuwa horena way yimaadeen beydke waxa weeyaanun xaaladoodii hore waktigaa ay yimaadeen ay soo xajeen ay dhulkaas soo mareen ayaa ilaahay subxaanaه watacaala dee isagoo all abuurka wax kasta le qudradooda leh ayaa axwaashoodii baa loo soo suureeyey oo la tusay siday ahaayeen waktigaas markay halkaa marayeen iyo sida ay ahaayeen xaaladii baa rasuulka ilaahay loo soo suureeyey markaasaa la tusay salawaat ullaahi wasalaamu alayh waa xajkoodii suu ahaa talbiyadoodii siday ahayd wixii ay fuushanaayeen bal waxay xidhnaayeen umuurihii oo dhan baa dee shakligii loo soo cadeeye o loo soo suureeye laakiin arrinkani waa wuxuu cibaaro ka yahay wixii hore dhacay ee wakti hore dhacay oo ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh rasuulka ilaahay usoo suureeyey oo markaa ilaahay tusay markaasaa rasuulka ilah ilah waxaad moodaaba dee shakligoodii waa arkaya waa u muuqdaa iminka inaan arkayo iyadoo xaaladu ay taa tahay oo markaa maaha waktigaa inay de ay soo xajayeen oo laydha arwaaxdoodii baaba socoto san loogu soo tashakulay e waa xaaladoodii hore ee dhacday horena intii ay dunyada joogeen uba dhacday ayaa rasuulka ilaahay loo soo suureeyey la tusay loo soo mithaaliyey markaasuu dadkii uba warramay inay dariiqaas soo mareen oo ay dee xaaladoodna taa ahayd bal waa taa intaan imika halkan odhanaya dhowr wej baan wej keliya kaba qaatay ee umuura qaarkood insha allahu tacala de axaadiis ay noo socoto wey xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna lyث وxdثna محamed بن رمح qال أخbarna lyث عن أbي الزبير عن jابiri abu زbayrna horeaynu usoo maray محamed بن mسلم بن تdrus baa la ydhaa in تdris lagu sheegayna weeyahay baan idhi lakiin marka layskama warinayo أxaadiistiisaasi maaha أxaadiis latdlisiyey oo taas gaar bay culimadu u saaraan horaan taa usoo sheegay أna رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم qاaل curida waa la bandhigay calaya aniga alambiyaa ambiyadii baa lay bandhigay lay tusay faidaa waaba muusa nebi muuse darbun min arijaali waa ku dhexdhexaada inuu yahay xagga marka la eega malaa jismiga weeye de inuu dheer yahayna waa tan soo maray oo uu dheeraa waxa weeye kole riwaaye bukhaariyana mudarib baa kuba timo waa ruuxa dheerba iyadna noqotaa walow lafti shaki ay ahaydba macnuu imika halkan waxa weeyaanun waa adarb darbigu uu yahay imaka halkan say arajul bayna arajuleyn fi katrati laxmi waqilati isagoo dheerana jiro in laba nin udhexeeya xagga hilibka badnidiisa iyo yaridiisa laakiin waa dheeraasa aynu soo maray kaanahu min rijaali shanua qolooyinkanu kuba mihaalinayo ku shabahayaaba dee iyaga lagu yaqaana xaaladaas waxaabad moodeysay raggaa reer shanuu ah inuu kaba mid yahay wara-aytu ciise bna maryama calayhi الsalaamu faidaa waaba aqrabu man shaksi ka ugu dhow ra-aytu aan arkay shabaha bihi nebi ciisean arkay buu yihi markaa ruux anigu aan arkay dadkii markaa joogay garanaya weeye dadkii ula hadlayeyna ay garanayeen ama barhkooda ay arkeen raggooda roonrooni cidda matalan me dee waaba raggooda roonroon iyaan odhana markaa nin nool buu ahaaye ciddan arkay ninka ugu eg ugu shabah badani waaba curwat bnu mascuudin in curwat bnu mascuud ninkaa curwat bnu mascuud la nin reer daif oo reer haqiifa oo dee maalintii waxa weeyaan xudaybiyana rasuulka ilaahay xudaybiyana rasuulka ilahay dadkii uguba yimi isagoo qoraysh kala socda lakin dabadeed buu soo islaamay walow reerkoodi ay dileen markii dambe u islaamay ninkaas baa waxa weeye dadka ugu ekaa buu leeyahy o ugu shabah badnaa dadkan arkay wara-aytu ibraahima salawaat ullaahi caleyh nebi ibraahimna waan arkay faidaa waaba wuxuu baaban arkay aqrabu man shaksika ugu dhow ra-aytu aan arkay shabaha bihdeh waa bihi shabahd waa shabaha bihi shabahu isaga shabahayo ruuxa ugu dhowi waa saaxibukum yani wuxuu ujeedaa nafsahu oo rasuulka ilaahay baa dadka ugu ekaa marka la eego nebi ibraahimna wara-aytu jibriila jibriilla waan arkay calayhi الsalaam faidaa waaba aqrabu man shaksika ugu dhow ra-aytu aan arkay shabahan xag shabah bihi bijibriila la shabaho cidda ugu dhowi dexyatu ama dexyatu saxaabiga dexyatu bnu khaliifa la idhaaho ee kolkol dee suuradiisiiba jaa calىa suuratihi jibriil oo xafilaya sida alfiyadiisii oo kale ajmaluhum markaas oo dixya waa ninkii saxaabadaba ugu qurux badnaa marka asxaabta la eego jaa calىa suuratihi jibriilu jibriil baa kolkol shakligiisa oo dee waabay dhacday isagoo dad weydiiyey oo ruuxa dee la joogay markaa ay ku arkeen dad dee isagoo soo tashakulay oo dee ay uhaysteen inuu dixyo yahay kan ay uba qaateen isagoo jibriil ahaa haddaba kaas baa isaga xagga shabaha ugu dhow marka la eega shakligiisii dee lagu abuuray bahe waa shakligan uu kusoo tasawuraya وxadثnي محamed بن رافع وcبد بن حmaydi وتqاaربa في lفd lfdiga way isku dhowyin qال بن رافع xadثna وqال عبد أخبرna عبدالرزاق qال أخبرna معمر عن الزهري qال أخبرني سعيد بن المصيب عن أبي هريرة qال qال النبي صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi xiina usriya bi markii aniga lay dheelmiyey ee lay guuro geliyey laqitu waxaa la kulmay muusa nebi muuse calayhi الsalaam fanacatahu uu tilmaamay annabiyu salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay baa sifeeyey oo tilmaamay nebi muuse oo muxuu yihi faidaa waaba rajulu nin inuu yahay xasibtu waxaan umalayn raawigii baale qaala mudaribu daribna waa ruuxa adugu dheer hilibkiisuna aanu badnaynba laakiin laftigu shakiya waa ta aan darbi sooba maray oo rajul الra'si waa ti aan jacdiga uga fasirnay xagga hilibka inay tahay oo xagga timaanayno timihiisuna kuwaa laba timood udhexeeyeyna macna timo adagna maaha juro timo bisana may ahayna waa timaha dee dugusha ama rajul ras kaanahu waxaabad moodeysa xagga shakliga min rijaali shanuata reerkaa shanua la idhaah inuu kaba mid yahay qaala walaqitu ciisa baan la kulmay fanacatahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa tilmaamayo muxuu ku tilmaamay faidaa waaba rabcatun ruux dhexdhexaada inuu yahay oo axmaru cas waa ti maailan ila alxumrati walbayaad aan soo aragnay kaanama waxaabaad moodeysa xagga nadaarada quruxda iyo taas iyo inaanu dee malaa cadceed iyo waxyaalo arag oo kale kharaja inuu ka soo baxay min diimaasin yacni xamaaman oo inuu soo maydhay baabad moodeysay waana ruwaadda qaarkood baa kuba fasiray de waxaa kaloo ay lafdigan diimaas ay kuba fasiraan de culimada ay kuba fasiraan halkan alkino ama asirba oo kale meesha dee asturan ama qarsoon ee cadceedi iyo waxyaalahaasi aanay kuba dhacayno ruux dee marka la eego intuu sidiisa kalena iska raaxaystay gees kalena cadceed iyo dabayl iyo waxaasi aanay jasadkiisii ku dhicino madaaradii iyo bal matalan taasi ay kaba muuqato xusnigaasi ayaabad moodeysay taasna laguma fasiriya qaala wuxu uhi wara-aytu waxaa arkay ibraahima salawaat ullaahi caleyh waana aniguna ashbahu waladihi bihi way ashbahu waladii ciddii uu dhalay ee isaga kaba beerantay ka ugu egbanay bihi biibraahiima qaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi fautiitu waxaa layla yimi habeenkaa biinaaayni fii axadihimaa labanun mid ahaan caana ay ku jiraan wafi laakhari khamrun faqiila lii waxaa laygu yihi khud ayahumaa shita bal qaado ka adoonto labadan faakadtu labana caanihii baan qaato fasharibtuhu waan cabay labankii faqiila lii waxaa laygu yihi qiila faqaala wuxuu yihi malagii baa ku yihi hudita alfidrata waxaa lagugu hanuuniyey fidradii waa islaamnimadkii ama calaamadiisii iyo dee istiqaamadii aw asabta alfidrata ama fidradii baad asiibtay qaadashadaad caanaha qaadatay ama inaka adigu low akhadta amada waa ti adaatu istiftaaxaydun inaka adigu low akhadta alkhamr khamrada haddaad qaadato gawat way lumi lahayd ummatuka ummadaadu laakiin imaka dee ummadaaduna aday tabac ku tirsan casharka intii horeba kuwa soo maray haddaad tan qaadato ummadaadu way lumi lahayd oo waa calaamo riwaaye ayay tani ahaydba weeye dee waxaan ay leedahay dee caqliga ay dooninaysa iyo fasaadka badan ay leedahay bab dikri lmasix ibna maryam walmasix dajaal allah subxana wa tacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta